بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا bal intaan casharka bilaabin casharkii kan ka yar horeeyey xadiidkii inoogu dambeeyey ee misr ibnu mukharama ee uu rasuulka ilaahay inuu aqbiyo qaybiya ay kuba sugnayd kolley riwaayadan imaka inoo taala ee waxaa taalay rasuulka ilaahay aqbiyaduu qaybiyey makhramana ma siin haddana markan dambe uu yimi waa kan yidhiba kanaan kuu dhigay oo kale waxa wey bal kolley dhigitaankan ma markaasu ku aamusiinayay mise dee ma dhacaysan rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu aleyh waxaanu isagii ugu sii talagelin inuu yidhaaho kanaan kugu sii talagalay riwaayo bukhaari wariyo xadiiskan ah oo uu ku wariyey dhowr meelood buu kusoo celiyaaye fard lkhumus bal tarjamada uu dhigtay baabu qismati limaami maa yaqdumu calayh wayakba-u liman lam yaxdur awqaaba canhu cinwaanku u dhigtay baa waxay kuba timi maxamed ibnu zayd riwaayadii ahayd faqasamahaa fi naasi min asxaabihi wacazala minha waaxida limakrama marka arrintu may ahayn un isagu markuu yimi bal ninkan odaygayo mu-alafadii kamid ay dhici karta inuu si kale u qaato ama hadalaayo kaba dhacaan iskaga aamusi waayo dee markaa rasuulka ilaahay marka horeba ugu sii talagalay oo usii dhigayo hadalkani de waa wixii waaqicii buu waafaqsan yahay balatan si aan de xadiiska daahirkiisa loo moodinun waan kuusii dhigay kan in de lagu aamusiinayo intaasna facazala minha waaxida limakrama bukhaari bay riwaayaadkiisa xadiiska kuleeyahy mid kamid axmed ibnu zayd dariiqiisa balay dhacday taasi waa meel meel kalena ninkii reer miyiga ahaa adigu ee aynu soo aragnay rasuulka ilaahay inuu dhuftay oo uu yihi haddana murmi murli min maali illaahi aladii cindak kale waxaan markii soo naqliyey oon idhina riwaayad kolley lixdana way kaba baxsan tahay kolley dee san usoo naqlinaya siqa tamriid baabay ahayd inuu yihi xoolihii aabbaha iyo xoolahaagii toona igama siinaysi dee waxaan i amaro uu rasuulku yihi almaalu maalullahi sida dee bal riwaayo waxaan lahayna waa kharija site riwaayo lakiin xadiis aan anas ahayn oo abi daud iyo nasaa-i ay wariyeen kolley nin ibnu xibaana tawsiiqiyo qolooyinka barhkoodna ay majhuul kuba tiriyaan sidaa daraaddeedna qolooyinkii daciifiya ay xadiiska u daciifiyaan oo abu daud iyo nasaa-i a kuba sugan bal waa kitaabka akhirkiisa arqaamo isku dhow bay leeyihiin oo marka la eego oo bal markaas waa kitaabka akhirkiisa ayaa wuxuu ku yimi iyadoo xadiis abi hurayra tahay bal markaa waa hadalkaygii aan lahaa dee riwaayadaasi khaasatan ta aan soo naqlinayo arno kharija sitay ahayd bal riwaayo ka dhow baa jirta oo abi daud iyo nasaa-i kolleyna albani oo kale tacliiqiisa labada kitaabba waa daciif buu yidha sababtuna waxa weeyaan waa jahaalo nin kuba sugan ibnu xibaan baha uga tawsiiqiye ayaa waxa laakiin xadiis anas maya xadiis abu hurayra rasuulka ilaah oo dee maalin markay la fadhiistaan ba waan la fadhihi jirnay oo markuu kaco anaguna waanu kici jirnay baa xadiidka kuba sugnaa alaa yar joogi jireen inta rasuulku aqalka gelayo markaasaa maalin markii aan kacnay baa isagoo masjidka dhexdiisii sii socda nin reermiyi intuu haleelay ayuu maradiisii kusoo dhuftay oo markaa sabab khashinana waa xidhnaa taasay raqabadii casaatay ama luquntiisa markaasuu hadalka yihi murli murlii min maali illaahi fa inaka laa taxmilu lii min maalika walaa min maali abik abi daud iyo nasaa-i walow nasaa-i riwaayadiisu taam tahay marka xadiidka waxaa kuba sugnayn dor rasuulka lah astaqfirullah laa axmilu marka isaguna wuxuu lahaa ixmil laba awru watay buu leeyay kuwa waxay igu rarbaa marka laa axmilu laka xataa tuqiidanii min jabdatik anigu isaga waxa weeyaan waxaan adoonaysa kuma siinayo igama helaysid ilaa dee waxa weeyaan waxaan oo qisaas ahaan tacadigaas aad igu samaysay bal aad dee matsalan qisaasteedii iyo adigu aad halkii aniga aada ii goysidba taas deetu isaguna yihi wallahi laa uqiiduk saddex goor markuu tii ku celiyaanu soo kacnay oonu kuba soo dhawaano deeta rasuulku yihi ruux kasoo maqlaya hadalkayga waxaan ku adkaynaya inaanu halkiisa ka dhaqaaqin markaasaa deeta nin uu ku yidhi awrna heeb u saar awrna timir u saar waa xilmigiisii iyagiina wuxuu ku yidhi insarifu malaa dee iyagii markuu ka de ay dooneenba inay arrinkan iyo tan ay soo dhex galaan mala waxaan leeyahy lafdigaas oo xadiidka laakiin kale abi hurayra waa nin acraabiya waana tan oo kale ibnu marka la eeganaysayna cunwaanka uu soo dhigtay waxaabay ahayd bal qisaasi inay ka imanaysa min aljabda haddii dee dhibaata ay timaado tan bu oo ay wax kaba dhacaan in qisaasi ay kaba imansa taas buu usoo dhigto abaabtii qisaasi ayuu soo arooriye bal taas oo halkaan markii hore u tiriyo kaba dhow kalaamkaasna uu kuba sugan yahay xadiid anasi aan noqona xadiid abi hurayra isaguna jiray balsi bal taasna u yar ogaataan baan idigu baraarujinay baabu icdaa'i man yukhaafu calaa iimaanihi adakani baabu bayaani icdaa'i man shaksi siintii baabkii weeye yukhaafu loo cabsanayo calaa iimaanihi bal ruuxii iimaankiisii loo baqanayey iimaankiisu ma xoog laha oo haddaan wax la siin inuu iimaankiisiiba dee uu waxa weeye nama ridoobo ama bal iimaankiisii aanu kuba sugnaan kaa wax siintii wax loo siinaya ta'liif daraaddeed weeye waa si qalbigiisii loogu soo jiido islaamkii loogu adkeeyo oo islaamkiina loo jeclaysiiyo bal wax siintii kaa wax la siinayay baabkeed yahay xadaثna الxaسن بن علي الxulwaniي وcبd بن حmayd qاl xadaثna yعqوb وهو بن إbrاhيm بن سعد qال xadaثna أbي عن صالح عن بن شhهاaب qال أخبرnي cاmir بن سعد عن أbيه سعد waa snad iskaba dheer lakiin xadiidkaa markii hore raqمkii kan ka horeeyay anigu kun iyo sideed iyo konton baa igu sugnaa waxay inu halkan kun iyo sagaal iyo konton xadiidku noqdo boqol iyo konton baa ii taala macnuu waa maxay xadiidkan kitaabulimaan baan kusoo maray isagoo saasoo duruq weliba leh ayaynu kitiibaanimaansa waa xadiid mukarara oo muslim walow dee takraarka badan ee bukhaari leeya noocyadana aanu lahayn inta badanna xadiidka halka ugu haboon intuu kusoo arooriyo duruqdiisana uu iswada raaciyo un xadiidki isagoon googoyn haddana waa taan arkayno oo dee kolba markaan muddo joognaba noocyo saasaan arkayna oo waxa weeyaan takraar waa leeyahay aan meesha nafteedii ahayna meel kale xadiidkii uu kusoo celiyo xadiidkana taasuu kaga mid iyo raqamkaas iyo kitaabinimaan buu kuba lahaa xagga qoyskan abal saalix saalix ibnu kaysaan weeye waa nin taabiciya ibnu shahaabna waa imaamkii waxaana laba yidhaha saalix baa kaba weynaayo barhkood ay kaba dhigeen min baabi riwaayat alakabir can alasaaqire laakiin waa asxaabtiisii oo isagoo weyn buu cilmiga bartaa la yidhaahaa camir ibnu sacad waa waa ina sacd ibn abi waqaas markaa saddex taabici baa xadiidka inoogu sugan kollay horena waa dad aan soo wada aragnay anahu acdaa rasuul lahi sal lahu acdaa rasuul llahi salى اllahu alayh wasalam rahdan balsan baa inoo taala waxaana imaam nawowi raximah llahu tacaala sharaxa uu halkan kuba leeyahay oo uu ku sheegayaa cibaaradan ah anahu acdaa dee sidan bay kuba timi laakiin waana saxiixo wuxuu leeyahy un qaalo ayaa halkan kaba maqan aan aqriyayno oo macnuhu markaa muxuu noqon can abihi sacdin annahu sacad qaala wuxuu yidhi oo qaalaha halkaa anahu dabadeed ayaa kaba maqan weeye laakiin de nisqooyinku sidan bay kuba yimaadeeno wax kitaabkii macno ahaan iyo dee loogu daro mooyaane riwaayo ahaan looguma darayo ee wuxuu leeyahay laftadaa qaalo ayuunbaa halkan kaba dhacday waana nusqooyinkiisna ay ku timi waaba saxiixo annahu sacad qaala wuxuu yihi acdaa rasuul llahi salى اllahu alayh wasalam bal kitaabuliimaan haddaa xadiidka dib ugu laabantaan duruqdii xadiidka mid ahaan ayaa maxaa kuba sugnayd cibaaradan baa waxaa kuba sugnayd can abihi sacdin anahu qaala sidan imika uu leeya halkan ama nusqooyinka dhacday inay xadfan tahay qaaladu halkaa hore way kuba sugnayd markaa waxba anahudan deeta sidaa daraaddeed damiira shani kama dhigayno anahu sacad qaala wuxuu yihi acdaa uu siiyey rasuul llahi salى اllahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay rahdan jamaaco walxaal ana anigu jaalisun fiihim dhexdooda aan fadhiyoon ku jiro macnaa rasuulka ilaahay maal baa markaa gacantiisa ku sugnaa dad jamaaciina meeshay joogeen jamaacadii buu xoolii u qaybiyey qaala sacad baa wuxuu yihi fataraka wuxuu ka tegay rasuul llahi salى اllahu alayh wasalam minhum xaal uu kaba mid yahay rajulan ama rajula nin minhum jamaacadii kaba mida mare haddigii oo lam yucdihi ma siin nin raggii ka mid ahaa waa dhaafay xoolihii waxba kama siin qolo kalun buu u qaybiyey xaafid ibnu xajar baa wuxuu yidhaha isagoo maqaasida waaqibi kasoo naqlinaya ninkani waa saxaabigii macruufka ah ee jucayl ibnu suraaqa la odhanaya adabri kaas buu ahaa ninkan uu kaba tegay waa saa dee waaqidi buu kasoo naqliyay waaqidi waa nin markay riwaaye xadiis noqoto culimadu aada moodo shibha mutafiqiin inay yihiin dacfigiisa oo ay yihiinba ama inuu aada u daciif yahay barhkoodna wax ka weynba ay uba nisbeeyaan laakiin marka ay noqoto siire iyo maqaazi iyo tasmiyada meelahan iyo waa nin aqoon aada u sarraysay u lahaa meelahan qowlkiisa ay xoogeeyeen marka waxyaalaha caynkan an haddaba in walow dee majmuuco culimada kamid oo waxa weeyaan tawsiiqiya ay jiraanba laakiin dee arrinkooda kale ajaanibkaasa u baba badan waaqidi buu kasoo naqliyay ninkaa yahay markaasaa wuxuu yihi wahuwa ninkaasna acjabahum ilaya ragga meesha fadhiyey ee rasuulka ilaahay xoolaha u qeybiyey waa ninka agtayda loogu cajab badnaay oo isaga ayaaba dee ragga iimaan ahaan markay noqotiyo camal iyo ta raggan kale waa ka wada fiicnaa aniga agtayda oo isagaaba ugu cajab badnaa aniga agtayda waa xag diin ahaan weeye taas weeye iyo dee jaanibkaas ama iimaan ahaan foqtu waan kacay ilaa rasuulillaahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahay ayaaban waan istaagay dee hadal umuu dhawaaqin waa si ay adabta kuba sugnayd buu laba yimi rasuulka ilaahay buu wax dhegta u saaray oo waxaanu leeyahay halkaa waxaa taa ku sugan ata'adub maca alkibaar oo waxyaalaha la doonaya in lagu baraarujiyo ama la xusuusiyo dee waxaa laga yaabaa mujaaharada iyo dhawaaq loogu dhawaaqaa inay waxyaalo kale kaba ratimaane in dee hoos ahaan loogu sheego wixii baab tadkiira ama tanbiiha markaasaa waxaan idhi faqumtu waayo fasaarartuhu macnaa waan hadalkii baan u siraystay oo hadal baan dhegta u saaro faqultu waxaan idhi yaa rasuula allahi maa laka can fulanin ay maa laka waxaa kuu sugnaaday muxuu yahay oo can fulanin cadalta can fulan hebel aada uga tagtay hebel maxaad uga leexatay ee aada u qadisay wallaahi baan ku dhaartee inii anigu la araahu waxaan ictiqaadinayaa ama aan kuba ogahayba mu'minan xaalu isagoo inuu mu'min yahay waaba dhaartay ee waa danigiisii adkaa iyo si uu isagu markaa ruuxan dee danigiisii adkaa qaalibkaabuu kuba dhaartee araahuna hamzada waan fadxinaynaa oo bimacnaa aclamuhu weeye haddii uraahu la yidhaaho oo waan u malaynayaa waxa inoo dambeeya uma galabanii ma aclamu minhu isagoo leh waa wixii aan xaggiisa kama ogaaba iga qaalib noqday oo arrinku dani maaha waa isagu bal tii dee agtiisa ictiqaadkiisii weeye inii la araahu mu'minan qaala markaa rasuulka ilaahay wuxuu ihi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh aw musliman halkani waa idraab bay faa'iideyn bimacnaa bal weeye bal musliman ay bal qul musliman oo waxaad tidhaahaa araahu musliman waayo hore inuu kitaabulimaan jaanibkaasi ugu soo horreysiiyeyo dee markay iimaan iyo islaam la ysraaciyena iimaankana waxaa lagu fasiraa ictiqaadkiiyo taas waxaa dee baadinkaa si rasuulka ilaahayba salawaat ullahi wasalaamu caleyh jibriil markuu weydiiyey an tumina billahi wamalaa'ikatih wakutubihi warusuli taasuu yihi iyo dee yowm alaakhir iyo qadarkii islaamna acmaashii daahirkahayd saa dee rasuulka ilaahayba markaa jibriil weydiinayo ugu fasiray salaadii iyo soomkii iyo shahaadadii iyo zakadii iyo xajkii uguba fasiray bal imakana way wada socdaanba kolley markay jaanibkaa noqoto dee ruuxu wuxuu haleelayo uu arkayo hagaag uu muuqda uu yaqiinsanayaana waa waxaan daahirkee ruuxa kaba muuqda ama waxa u qarsoon dee ruuxu kolkol isagoo acmaasha daahirkaa la wada imanaya ayaaba si munaafiqiintii cahdigii rasuulku salawaat ullaahi wasalaamu caleyh qalbigoodaba iimaan aanu kuba jirin daahirkiina way laba imanayaan markaa ruuxu wuxuu xukumi karo jazmin karu goyn karaa waa waxaan muuqda tan baa deetay rasuulka ilaahay yihi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh aw musliman macnaha bal musliman bal qul araahu musliman oo waxaad tidhaahaa anagu waxaan ogahay ninkan inuu ruux muslima yahay fasakatu waan aamusay bu uhi qaliilan dee ninkii buu ley la yaaba yahay oo isaga wuxuu u qaatay waa sidan cumarba kuba soo maray inuu lahaa kuwan aad siisay kuwa kale kaga xaq leh oo qoyrkood baa kaga xaq lahaa oo in bal marka la eego xagga fadiilada iyo toosnida iyo markaa dee iimaankii adiga umuuraha in lagu mudanayo xoolaha ruuxa in la siiyo oo taasi tafdiilka ay keenaysa taas baa dee tii uu suuraysanaya yahay ninkii uu jaanibkan u arkayay raggan uu lahaa waa ka wada fiicanyina waa laga tegey marka wuxu uhi fasakatu qaliila uma galabani waxa iga qaalib noqday ma aclamu minhu waa halkan waxaan u dhiri araahu waa sida imaam nawowi raximah llahu tacaala leeyahay oo tan baa dee inoo diideysa uraahu halkaa hore in lagu dabdiyo wixii aan ku ogaa ninkan xaggiisa aan kama ogaaba iga qaalib noqdo faqultu yaa rasuula allahi dee musaararadiina way jirtaa un yaa rasuula allahi maa laka waxaa kuu sugnaaday muxuu yahay can fulanin cadalta can fulan ood uga leexatay uga tagtay fulan fawallahi inii la araahu mu'minan qaala rasuulka ilaahayna wuxuu ku celiyin aw musliman fasakadtu qaliila haddana uma galabanii ma aclamu minhu faqultu ya rasuul الlahi ma laka canfuwalanin fawalahi inii la araahu muؤmina qaala aw muslima qaala markaasaa rasuulka ilahi bal isagoo u cadaynaya arrinta sida ay tahay waxa weeyaan ayaa wuxuu yihi oo dee isagu wuxuu islahaa waa bixasabi الfadaa'il fi diin baa cadahan iyo waxsiintani ay tahay rasuulka ilaahayna wuxuu qaatay mala inaanu ninkan markaa xaaladaa ku ogey inuu raggan la simayo oo agtiisa raggan uu laba mid yahay buu uba qaatay rasuulka ilaahi baa salawaat ullaahi wasalaamu calayh markaa muxuu caddeeyey arinku inaanay taa ahay inay kaba duwan tahay xagga waxbixintan oo jaanib ta'liif ama talu ta'aluf uba dee umuurahan dadkan wuxuu siinayo wuxuu yidhi inii anigu la ucdii waan siinayaa arajula nin ayaan wax siinayaa walxaal gayruhu isaga gayrkii axabu ilaya waa mid aan isaga ahayn oon qadiyey oo anigu aan kaba jeclahay weeyo xaggayga looga jacayl badan yahay axabu ilaya minhu maxaan u siinayaa ruuxan khashyata an yukaba in loogu rido ka cabsinteed fi naari naarta dhexdeeda calaa wejhi dee intuu ama ridoobo arrintan dee uu arko san dee imaka inay tahay cadaala la-aan iyo taas iyo rasuulka ilaahayba jaanibka uu kuma dacaniyo in la halaagsamo oo la cadaabo ama uu dee kufriyo ama wax kalaba dee cadaab uu ku muto ilaahay naar uu afjambi ugaba tuuro taa anigoo kaba cabsanaya ayaan ruuxan wuxu siinayaa kanna waxaan kaga tegayaa oon ku daynayaa iimaankiisa uu leeyaho dee isaga waxaa loogama baqanayo waxa kan loogama baqanayo markaa kani waa badbaaday kan u tahay kanna iimaankiisii iyo wixii marka taas ayaa rasuulka ilaahay kuba daayey sida xadiid kaleo bukhaariya ay wariyeen uu kuba yihi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh intaa wax loo keenay oo uu dadna siiyey dadna kaba tegey oo weliba uu maqlay rasuulka ilaahay kuwii uu ka tegay inuu wax siinay inay bal meeshii dee inaguri baa gelaya waa ruux basharoo damac ruuxii lagama waayo ay wax la yimaadeen ama hadallo ayuu ilaahay ku xamdiyey ammaanay markaasuu yihi fawallahi inii la ucdi rajula waadacu rajula waladii adacu axabu ilaya min aladii ucdi nin baan wax siin midna waan ka tegaya kaan ka tegaya anan anigu ka jeclay kan aan siinayo walakin ucطi aqwaama lima araa fi quluubihim min aljazac walhalac dad waxaan waxu siinaya qalbigooda jazaca iyo halaca iyo waxaa damac kuba sugan ee dee iyagii haddii ay waxwaayaan dhici karta inay wax kale kaba dhacaan taas baan uba siinaya waakilu aqwaaman ila ma jacala allahu fi quluubihim min alghina wاlkhayr bal dee saxaabiga xadiidka warinayay ayaa muxuu yihi minhum camr bnu taqlib ayaa kaba mid ahaay wa fii xadiid اxulwaniyi takraaru lqowli maratayn xadiidkana hore aynu usoo maro dee islaamnimo iyo ibnaamnimo iyo tafriqadeeda aynu usoo maray imaka halkana waa jaanibkan kale xadiidka xulwanigu waa laba sheekh baa muslim lahaa xasan ibnu cali alxulwani iyo cabdi bnu xumayd alkisi ama kash kishi in markaa cabdi bnu xumayd saddex goor baa hadalku kusoo noqnoqday oo matala waa hadalkan saacad inuu yihi ma laka can fulan haddana uma galabani ma aclam ma laka can fulan saddex goor laakiin xasan xadiidkiisa isaga laba goor baa qowlka takraarkii ugu sugnaa xadaثana بn abi cumara qaala xadaثana sufyaan xa وxadaثanii زuhayr bnu xarbi qaala xadaثana yacqub bnu ibrahima bni sacdi qaala xadaثana bnu akhi bni shihaabi xa وxadaثana isxaaq bnu ibrahima وcabd bnu xumaydi qaala أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناaد على معنى حديث صالح عن الزهري markay inoo soo socdaa ma jiro waa xadiidka hore macnihii uun duruq oo horeba dee qeyb aynu uga soo aragnay kitaabulimaan buu halkan soo celiyey mid weeyaanoo waa سufyaan ibnu cuyeena ibn abi cumar baa isaga ka wariyey xagga kalena sanadka soo raacay زuhayr ibnu xarbi sheekha muslim yahayna walow kii uu ka tiro badnaanaya kaasi labay ahayd saddexuu noqonayo intaan ibnu shihaab la gaadhin ibn akhi ibni shihaab ibn akhi ibni shihaabna horeynuu soo maray oo maxamed ibnu cabdillaahi ibnu muslim baa la yidhaaha ibnu shihaab izuhri baa adeer u ah waxaa kalooynu habeen dhaweynuu soo aragnay waa akhu zuhriya ama akhu ibnu shihaab waana ninkan aabihi cabdillaahi ibnu muslim oo isagu taabici oon habeenkaasoo nidhi maxamed ama imaamka uu ka weynaaba aan nidhi ayaa dhalay oo ninkan maxamed ibn cabdillahi ibn muslim baa la yidhaha aabihiina habeen dhaweyd oo iyadana akhi zuhriy un aynu usoo marray aynu soo haynay cabdillahi ibn muslim baa aabihii la yidhaha n maxamed ba maxamed ibn muslim ibn cubaydillahi ibn cabdillahi ibn shihaab ibn shihaabku mar dambu imanaya bal markaa ibn akhi ibn shihaab kollay dee nin adeerkii iyo bal xataa aabihii waa ka martabo hooseeya nin saduuqo culimada qaarkood ay yar hadalla yidhaaheen ama ay wax ka sheegeen lakiin wax kale ma sida kale waa nin saduqa xasan اxadiiثe laakiin dhowr xadiis malaa saddex xadiis bay soo qaadaano uu adeerkii kaba wariyey oo dadkii kale ee xaftiisii badnayd ahayd ee xufaadee ka xifdiga badnayd aanay sheegin uu la gooni noqday oo markaa taasoo kale iyabaa kalaam kuba keento yidhaahaan waa awhaam isaga kaba dhacay soo xaafidba saduuqun lahu awhaam waa saddexda xadiis oo dee culimadu ay axaadiis soo dhigtaan oo adeerkii buu kaba warinaya lakiin markii dee xertiisii xufaadda ahayd iyo raggii taasi laazimay iyo la eegay cid kale o warinaysaan jirin oo markaasaa kelinimada uu wax la gooni noqday tan bay kaba diriyeen inaan dee axaadiisani aanay sugnayn ee wax kale maaha bal haddaba ka saddexaadna ayuu noqonaya waa macmar saddexdaa marka waa macmar ibn akhi ibn shihaab iyo sufyaan ibn cuyeyna walow la yidhaaho qolooyin kutubta kale muslim ay noogu sugnaatay laakiin jawaamicda iyo masaaniidaba markay sufyaan ibnu cuyeyne noqoto isagana macmar baa udhexeeya maanta zuhri walow sheekhiisii yahay bal waxaaba la yidhaha dee musnadka ibnu abi cumar waxaa kuba sugnayd sufyaan inuu macmar kaba oranaya lakiin san baa dhacdo mala jaanibka ay raajax yeelaanba haddaba saddexdoodaas intoodaas ba kullu macni zuhriy bihada isnaadi isnaadkan waa isnaadkii zuhri lahaaye ee camr ibnu sacd can abihi sacd wata على معنى حديث صالح عن الزهري حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد وحديث كورا طريقي سيون رقنا ورقي مركا لويد عن سوهيني قال حدثنا أبي انت سوينون عن صالح صالح أجمركي لويد محوها حديث كورا رقم كأصل كالا ديك ها رقم كورا تكرار كالهاسي ibrahim ibn sacad aabihii buu kaba warinayay ma yacquub ibn ibrahim aabihi ibrahim ibn sacad isaguna saalix ibnu kaysaan saalix baa ibnu shihaab ka wariyey halkaa dambe isbedeshay intii hore waa raggii hore uun oo raggii hore un markaasaa muxuu yidhi xadathana abi can saalixin lakiin saalix waa ta an idhi ibnu shihaab bal waabu ka weynaa baa la yidhaa oo barhkood baabi riwaayat alakabir can alasaakir bay kuba tiriyaan halkii uu markii hore ibnu shihaab xadiidka kaba warinayey ayuu nin kaloo qoyskii reer saacad kaba mida ayuu ka warinaya ibnu shihaab baanu maanta laba sheekh buu markaa yeeshay ibnu shihaab iyo can ismaaciil ibni moxamed ibni sacdin ismaaciil ibni moxamed ibni sacdin waa dabaqada suurunisna waa nin taabici oo hiqa a weeye qaala wuxuu yihi markaa ismaaciil ibni moxamed ibni sacd samictu moxameda bna sacdin waa aabihii e waana moxamed ibnu sacd ibn abi waqaas oo camir ibnu sacad kii xadiidka hore ibnu shaab kaba wariyey ayay walaaliyiin oo saddexdan ismaaciil ibni moxamed ibnu sacad iyo aabihii moxamed ibnu sacad iyo camir ibnu sacd intuba waa siqaat ruwaad intuba waa taabicin maca ismaaciilna waa taabicin marka moxamed ibnu sacad baan maqlay ayuu yihi waa aabihii oo de waqtiga xajaaj baa dilaa la yidhaahaa kollay sideetanada akhirkeedii emaya dabadeedun dhowr iyo sideetankii malaa meelaha hijradaas oo waa nin gaaban bu hayo mooyi laqabka waxay ugu idlaaqeen dila shaydaan waa nin hiqa ayay odhan jireen yuxadisu bi hada alxadiidi isagoo xadiidkan ku warramaya yacni muxuu ujeedaa xadiisa zuhriyi aladii dakarna de inay zuhri ayaa caamir kaba warinaya maanta moxamed ibnu sacadna aabihii buu kaba warinaya waa xadiidkii zuhri oo isagoo kuba warramaya faqaala fii xadiisihi laakiin isagu moxamed ibnu sacad xadiidkiisa uu aabihii ka wariyay wuxuu yihi waa in ziyaaduu leeyahay fadaraba rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay ayaa wuxuu ku dhuftay biyadii gacantiisii wa bayna cunuqi wa katifi luquntayda iyo garabkayga intaa udhaxaysaba halkaa degta ayuu rasuulku gacanta kaga dhuftay uma qaala wuxuu yihi aqitaalan ay sacdu dee markuu ku celceliyey hadalkii aqitaalan ma dagaal ba oo waxa weeyaan kollay dee ficilkiisii inuu qadarna masar ahaan ku nasbinaye atuqaatilu qitaala ujeedadu sacadow dee waxii sheegtay miya dagaalamaysaa waa kay kolmo soo kacaya ele maalaka can fulani aqitaalan ay atuqaatilu qitaalan ay sacdu aydinoti xarfinayd sacadow miyaa dagaalamaysaa ujeedadu waa kuu sheega waa ka deeto usheegay sababtii waa markuu hadalkii ku celceliyo kolma yidhaaho maa laka can fulan rasuulka ilahina aw musliman uu ku leeyay inii laa cudir rajula xadiidka waa intaa kala soo baxno baabu icdaaءi اlmualafati quluubhum cala lislaami hadakani baabu bayaani icdaaءi lmualafati quluubhum kuwii qulubtooda lasoo dumayey ee lasoo jiidayey islaamnimadka loo soo jiidayey bal kuwa waxsiintoodii si islaamkii ay ugu sugnaadaan u jeclaadaan taas ama zakaha laga siiyo dee waa tan qur-aankaba aayaddii zakada ay kuma jirto walow kuwaas dee culimada qaar waa ruux soo islaamay oo islaamkiisi aanu xoog aanu xooganayn oo bal si ugu sugnaado loo siinayo ay kuma fasireen kuwa qaarkood ay leeyihin me waa dad soo islaamoo jaanibkaan loogaba baqanayne laakiin dad kale oo mudaradooda ah oo dee meelihii ay kaba yimaadeen ay leeyihin oo markay arkaan iyagoo wax la siiyey iyaguna lagu soo jiidayo kuwa soo islaamaya mee waa dad weli aan islaamine islaamkii baa lagu soo jiidayaayo bal taasna barhkood way yidhaaheen aayaddan leeyahay tafsiirkeede de waana qanaa-in ba waxay noo soo socdeen dadka caynkaasa si loo badbaadiyo si islaamkii loo jeclaysiiye waxsintii wax la siinayay iyo watasaburi man qawiya iimaanhu ruuxu isagu iimaankiisu xooga lahaa haddii dee la qadiyo taas iyo sabirkii uu sabrayo inu de waxaan isaga marka iimaankiisa iyo yaqiintiisa iyo taa lagu daayo ee kana bal isagu uu ka mudan yahay laga fadilo xoolihii lagaga fadilo bal inuu adkaysuu sabro oo waayo isaga dee kuwan qaradkan kale iyo maslaxadan kale ayaa kuba sugan oo dee wax loo siinaya xadaثnي xrmlة بن yaحyى التujibiy qal aخbarnي cabdاللahi بن wهb qal aخbarnي yunus عan iبn شhahab qal aخbarnي anas بن malik iبn شhahab anas بn malik ba uu kaba warinaya muxuu yihi anas ana unaasa dad min alanصaari anصaar kaba mida ayaa qaaluu yihi ywma xunayni maalintii xunayn bay yidhaaheen waa dagaalkii xunayn markuu dhacay sanadii sideedaad ee hijrada fatxmaka dabadeedun xunaynna waa waadi bay dhaahn udhexeeya maka iyo daif uba dhexeeyo waa halkii dagaalku kaba dhacay yowma xunaynin ida acjabatkum kahratukum ilaahay lahaba xiina waqtigii afa allahu ilaahay celiyey calaa rasuulihi rasuulkiisa uu soo celiyey min amwaali hawaazina reer hawaazin xoolahoodii ma afaa wixii uu celiyey kollay maadaa dambe ma afaa ayay min amwaali hawaazina bayaan uba tahayo saasay riwaayaadka qaarkoodba ugaba dambeeyaan oo haddaan laqba ahaan dambaysiiyo maxaan odhanaynaa xiina waqtigii afa allahu ilaahay soo celiyey calaa rasuulihi rasuulkiisa uu soo celiyey ma afaa wixii uu soo celiyo waa xoolo aada u badan bay ahayn oo min amwaali hawaazina waxa uu soo celiyey isaga gaalo uga soo celiyey waxaabay ahayd ahaa amwaashii reer hawaazin ayaa fadafiqa rasuul llahi sala allahu alay slam kitaab siira ma joogno kolley qisadiina dee waaba qisa garanaysaan de khulaasadeeda waxay ahayd markaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu alayh uu de fatxu maka dabadeed nimankaasoo is urursaday oon makana kaba dheerayn uu dagaalka u baxo markii hore markii hore ay wax dhaceen oo muslimiinta waa kan dee ilaahay falam tuqni dawaya cankum atratakum shayan aanay badnidoodii waxyaalahaasi lakiin markii dambe dee kalabadii bay heleen oo xoole aada u badan baa la helay sabyi badanna waa jiro sabiga yidhaahaanba lix kun buu gaadhay dee ciyaalkii iyo dumarkii iyo laakiin sabigii dhammaan markii dambe rasuulka ilaahay waa sii wada daayay markay soo islaamin iyagoo taayibina yimaadeen xoolaha kale la helay baa dee xoolo aada u badan ahaa geelaa bay yidhahaan labaatan kun buu kaba badnaa adhigana hadalkiiba daa waa kalley arrintuna waxay kaba timi ninkii maalintaa qaa'idkooda ahaa ee warinayay malik ibnu cawf nasri maalintaas ayaa wuxuu is yihi ragga dee si aan loo baqan oonay u cararin oo nin kasta dee uu adkaysto dee xarimkiisa iyo xoolihiisa daafaco ayuu markii uu dadkii soo safay muqaatilada ahayd ayuu dumarkoodii iyo carruurtoodina u keenay xoolahoodiina waa keenay dee nin kasta markaa haddii uu cararo maanta inay dadkiisii carruurtiisi iyo dumarkiisii ama haweenadiisii baa sabyi gelaysa xoolihiisii xoola ma helayo markaasaa wuxuu sili dee ninka taasi ha noqoto wax iyaga joojiyo oonay la cararin oo dee taas dad badanna way ahaayeen ba dee muslimiintu waa badnaadeen oo taa barhkood dee ay cajabisayba id cajabadkum kasratukum ilaahay yidhiba maalintaas oo ciidankii ugu badnaaye waktigaas marka la eego waxaa meesha joogay odaygii reerka dee waana reerka un oday mu ahayne carab marka la eego si guudba abbaashoodii la yaqaanay buu ahaa waktiyadii jaahiliyada geesinimo iyo shicir iyo wax kasta lagu yaqaanay dureed ibnu simeel laakiin markaa boqol umalaa gaadhayo waaba indhalaa iyahayo waa joogaa laakiin talo saasa ma laho maanta nin baa hogaaminaya haddii dee ninkaasi waktiga xooga lahaa cid kale may hadasheen cid kale markuu maqlay sanqadhii iyo sawaxankimala iyo xoolaha cidoodii iyo waxa ayuu yihi maa maxay maxaa dhacay wii markii loo sheegay u yihi waa meelaha dagaalka ufiican adigu markaasu lita yidhahen de malik baa san dalbay oo dadkii keeno dee tu u yeedho itu i raacidani wallah maaha ninkani nin qaa'ida waa nin ila jira ayuu yihi taas haddii adigu waxa dagaalku anfacaana waa nin iyo safety un haddii ta kale ay dhacdana nin baqanaya waxba ma celinayaan ee xoolahan iyo dadkan meesha ka kaxeeyo dhulkaa buuralayda ee degaankeenaage oo meesha kula kula nimankan ninkaa iyo safetysiiyo dee dadkaa dagaalamaya un ninkii baa diiday oo tanuu ku adkaystay oo dee markuu arkay inuu diiday u yihi waa maalin aanan una joogin kana maqnayn e adigu sibay u dhacday oo wixii oo dhan de waa laga cararay markaasay muslimiintu gacanta ku dhigtay dreid ibnu simana mar dambe ayaa meel kale adigu lagu dirayba oo dee nin ra'yi loo watay buu ahaayo oo isagoo da'daas ayuu dee arrintii ayuu talinayay oo ra'yi loo watay oo malaa sidaasa mar dambe oo dee dagaalkii dhamaa qayb dambe oo awda isaga hediye lagu dilay dreid ibnu sima bal haddaba intaasay arrintu ahayd oo xoolaha badan baa la helay rasuulka ilaahay intii hore o dhan uu la sugayey muu qaybin daaif uu tegey daaif uu muddo xisaarinayey markii dulqacda ay gashee bil xurmala ahayd ayuu dee to xisaa iyaguna xus xisnigoodii uu adkaaday la furin kari waayey ayuu kasoo noqday oo markaasaa xoolihii markaas u qaybiyey iyagu hore ay u iman waayeen oo xislaada yimaadaan dee wixii ha loo celiyo soo islaamaan markii uu qaybiyey dabadeed bay yimaadeen oo adigu sabigii waa loo celiyey lakiin xoolihii way socdeen waaba tan haddaba fadafiqa wuxuu gudagalay rasuul llahi salى اllahu alayhi wasalam yucdii inuu siinayo rijaala rag min qurayshin quraysh kaba mid ah oo dadkii mualafada ahaa maha raggii hore madiine kala yimi maaha ee muhaajiriintii asalka ahayd maaha ee waa nimankii waktigaas oo islaamo barhkood sida safan iyo weli markaa mu islaaminba oo mudduu rasuulka ilaahay siiyey uu bal kaba fikiro almiata boqol min alibili dena xoolihii baa badan geeli baa badan boqol boqol geela faqaalu waxay yidhaheen ansaar baa tidhi ama dad ansaar kamida waa ina unaasa maha dhammaantood weliba shumbaantoodii weeye yakfir llahu lirasuuli illahi ilaahay u dembi dhaafaya rasuulka ilahi arrinkan ay dee ku tiriyeen waxaan toosnayn inuu yahay yakfir llahuna waa towde ayo tabiid waxaan hadalka ka dambeeyo canaan baa hadalka kuba sugane canaanta dambe ayay gogoldhig uga sii dhigeen iyo hordhaco waa sida ilahay qowlkiisi subxaana wa tacaala cafa llahu canka lima adinta lahum oo de lima adinta lahum waa canaan lakin maxaa citaabkii ka horeeyey ilahay marka horeba waa kaa dhaafo taasiba laguma qabanayo lakin maxaad ugu fasaxday nimankaa munaafiqiinta inaad kala garato ka run sheegaya iyo kale markii loo baxayo tabuk bay ahayd marka tana yakfirulahdan waa nooca tawdiicada ah weeye tabiid citaabkoodan ay gogoldhig iyo hordhac uga sii dhigteen yucdi wuxuu siinayaa qurayshan quraysh buu siinayaa wayatrukunaa anagana waa naga tegayaa walxaal suyuufunaa sayfaha yagi taqduru ay da-ayso min dimaa'ihim oo dee seeftii baa dhiiggeedii ujeedadu dhawaan baan la dagaalanay dhawaan un dee fatxumakay kula dagaalmay ama inihii ka horreysayba fatxumakana waa tan dee iyaga qalabadii laga qaalib noqdo meela xataa dagaalaba yar dhaceen iyadoo weli waktiganu la dagaalameyn islaamnimo kula dagaalamaynay uu dhow yahay oo seefyahayagii ay qoyeyniyo dhiigoodiiba kaba tiixayo ayuu wax siinayaa kollay taqdur min dimaayin barhkood baa le de waa cibaarada waa say caratu lxawda cala naaqa ama ama caratu naaqata cala lxawdtay kaba cabiri jireen ilaa asalku caratu lxawda cala naaqa buu ahaa oo waxaa dee asalku ahaa labay leeyihiin wa dimaa'uhum taqduru min suyuufina waxaa da-ayaa seefaha maaha ee waa dhiigoodii ay dhiigyadoodii iyado seefta iyada kaba da-ayaan lakin kolle macnuhu waa waadexo waxay leeyihin dee dhawaan baaban la dagaalamayna islaamnimo kula dagaalamayna haddana iyagaa xoolihii la siiya anagiina waa nala qadiya qaala anas bnu malikin wuxuu yihi faxudisa dalika faxudisa waa la waramay dalika arrinkaas waa hadalkan ay yidhaaheen rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay min qawlihi maxaa uu dee kaasi kaba mid yahay dalikada waa dee min qawlihim waa dalikadii waxaasaa loo waramay rasuulka ilaahay min qawlihim dee qowlkooda xaaluu kaba mid yahay hadalkaas iyo waxay yidhaaheen baa loo sheegay rasuulka ilaahay faarsala ilى اlansaar ansaar buu cid u diray fajamacahum waa ururiyey fii qubatin dabana waa intay qaadisay odayaashoodii ahaa kolley qubad iyo khaymad min adamin harag iyo jirdiga dee la megdiye idinta a kaba samaysan falama ijtamacuu markii ay soo urureen ayuu ja-ahum rasuul de inay iyagiibuu markii warkii soo gaadhay buu amray sacad ibnu cubaade iyo bal inuu ururiyo tulkii uu meel ku ururiyo markii ay isu yimaadeen bu ja-ahum rasuul llahi salى اllahu alayh wasalam faqaala wuxuu yihi maa xadiiun maxaa xadiis yahay iyo war balaganii isoo gaadhay cankum bal iga warramo maxaa xadiis iyo war isoo gaadhay muxuu yahay iga warramo maxaa ka jira weeye faqaala lahum fuqahaa lansaar dadkii odayaashooda fuqahadooda ahabaa waxay ku yidhaaheen ama dawuu ra'yinaa dadkii ra'yiga iyaga u saaxiibka ahaa ee cuqalaydayada iyo odayaashayada ahaa yaa rasuul allahi falam yaquluu shay-an waxba may odhan wa ama unaasun dad mina anaga naga mid oo xadiidatun ay cusub tahay asnaanuhum da-doodu da-doodu ay yaryar tahay weyo dhalinyaro ah qaaluu waxay yidhahdeen yakfir llahu lirasuulih yucdii qurayshan wayatrukuna wa suyuufunaa taqduru min dimaa'ihim marka rasuulka ilaahay isagoo xadiidku kolley duruq kala duwan buu yeelan doonaa isagoo intan ka ziyaadsanna u inoo iman markaa laqbaabay dee macnuhuna waa cadiya laqbay isagaba badnaan inta hore o dhan be markaasaa maxaa faqaala rasuul llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yihi fa inii anigu ucdii waan siinayaa rijaala rag raggaasoo xadiisii cahdiin waa cahdigu waa waktiga iyo zamanka zamankooda uu ku dhow yahay ku cusub yahay bikufrin gaalnimo waa dad dhowaanuu soo islaamay ine waaba waktiga haddii rasuulka ilaahay dulqacdo qaybiyey rabadaanna way ahaydba waktigan ay barhkoodna waataan lena safan iyo weli markaa xaka maba islaamin xadiisi cadi bikufrin maxaan u siinaya ata'alafum maaha inay quraysh yihiin maha dee meel kale inay de taas iyo qarad kale uma siinayo maxaan u siinayaaba maaha de licownihim quraish wala ila qarad aakhire waa dariban ulfatahum bilislaam wey waa anigoo kusoo usoo jiidaya qulubtooda usoo dumaya islaamnimo si ay islaamkii u jeclaystaan oo taasi dee taasna waa wixii keenay qalbigoodii hagaag ugu sugnaado afala tardowna arrin kale u sheegayo waxaani waa carab adduunyo laakiin hadday qaniimadii dadkani ay qaateen iyagu qaniimo ka weyn bay qaadanayaan ansaar oo dee baaqiya tani waa waxaa berriba dhammaanaye afalaa tardowna miyaydaan raalli ku noqonayn ansaaray an yatabanasu dadku inay la tagaan bilabwaali xoolaha dadku ay la tagaan xoolo dhici karta inay muddo dhowba ay kaba baxaan watarjicuuna aa laabantaan idinku waa haniimada awataan waa haniimo diineed waa rasuulka ilaahay baaba dee guryahoodii ay ula laabmayaan ilaa rixaalikum guryihiina a kula laabantaan birasuulillaahi sala allahu alayh wasalam kuwani neef adiga iyo dee neefkeelay qaateen halay qaateen ama taa idinku se rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh ayaa nasiibkiin ah taa miyaydaan raalli ku ahayn fa wallaahi baan ku dhaartee lamaaki ama waa laladii weeyaane waa ti dee laamtuna waa tii jawaabta qasamka noqonaysay un ama muqdia lilqasam bay laamtan gashay maada noqotay lamaa ay laladiika tanqalibuuna bihi aa la noqonaysaan halkii trjicuna marka hore kaba cabiray yarjicuun tarjicuna ayaa khayrun ka khayr badan mima yanqalibuuna bihina waxaa la laabmaysa waa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh iyagii maxay la laabmeen waa shiyaah iyo dee nafaf markaa geelaya adigu waa taa xoola adduunyu bay la laabmeen taas aanay dee muddaba sii jirahayn markaasay faqalun wuxuu yihi rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh markuu yidha falaa tardawna an yatabanaas ayaa maxay yidhaaheen bala ya rasuul الlahi qad radina bala ba xataa jawaabta kuwa filayd qad radina intii bay noo sii adkayn ha oo waanu raali ku noqonaynaa rasuulka ilah waanu raali noqonay rasuulka ilaahay inuu anaga qeybta nagu hagaagaysa inu helayno noqdo taas ayaa wax kasta ka weyno waanu raali ku noqonay qaala markaa rasuulka ilahay ba wuxuu ku yihi iyaday mucjizaadkiisii kaba mid tahay iyo aclaamtii nubuwada fainakum idinku ansaaray satajiduuna waxaa heli doontaan oo la kulmi doontaan markaa mulki dee madaxtinimadu xaggiina ma aha asaratan waa exasho iyo fadilaad laydinka fadilo o dad kaleo idinku kaga mudantihin wixii a qeybta kulahayde inta laydinka qadiya dad kale la siiyo asaratan asara waa taa waa shaygii mushtaragga ahaa oo ciddii dee qeybta kulahayd laga qadiyo oo cid kale lagaga horreysiye taas bay asara iyo ba ay tahay ama asaratan shadiidatan weliba xoog leh oo ujeedadu dadkaa dee waa khulafadii dabadeed ciddii timi oo wixii dee lalahaaye iyaguba qeybta ku lahaaye inay dee mansibo iyaguna ay lahaayeenba iyo wixii rasuulka ilah iyo muslimiinta ay soo dhaweeyeen ay daartoodii kuba soo dhaweynayeen nusrada ay ansaarnimo kulaba baxeen iyadoon la eegin ba wixii dee iyagii cid kale laga horreysiiyeyba atharatan shadiida marka muxu uhi taasaa la kulmi doontaane fasbiruu sabra ujeedadu markay taasi dhacdo adkaysto iska sabra waa adduunya waxaasi eeyaanay wax kale idinku xambaarin adkaysoo sabra xataa talqaw llah warasuula ilah ilaah iyo rasuulkiisa ad la kulmaysaan oo de waa qiyaamada iyo markaasoo markaa la kulantaan dee kii daalimkiina ahaa ilaah baa idinka xaqi idinka goyn ciwad iyo ajr iyo hawaab aan la tirin karayna waa heli doontaan ee sabra ilaa ilaah iyo rasuulkiisa laba kulmaysaan fa inii cala alxawd halkaasaynu ku kulmaynaa xawdka korkiisaan kuba sugnaay halkaasaan idinku kuba kulmaynaa ilaa halkaa igula kulantaad iska adkayso iska sabra arrintaasa idinku dhici doonteen qaalu waxay dhahan sanasbiro waanu sabri doonaa anas baa odhan doona haddana laakiin tii may dhicino dee mala dee barhkood sabre barh baan adkaysanoo sabrin buu odhanaya ama maanaan sabrina xadaثna xasan بن اxulwaniي وcabd بن xumaydi qaala xadaثna yacqub e waa dadkii sanadka iminka hore aynooguma sugnaaba caawa sanadkii kusoo noqnoqonaya yعqub whuwa بن ibrahim بn sacdi qaala xadaثna abi abi ibrahim بn sacd بn ibrahim بn cabdiرaحman بn cawf wey عن صالح إن كيسان عن ابن شهاب أنه قال حدثني أنس بن مالك أنه قال لما أفاء الله على رسوله ما أفاء وحي السعري وتنعك مركي ورا من أموال هوازنه الرئيسي إما كوي دمبيسا وحي السعري من أموال هوازن هوازن حوله ذي كمان من أهام مركا حديث كأنتي سيكا لدواء أنت نصام الرئيو واقتص الحديث بمثله markii hore sanadka xadiidka ayaa kuma sugnaa oo anas ibnu malik ibn de yunus alayli baa kaba warinayay imikana waanta saalex ibnu kaysaan baa kaba warinaya waktasa uu raad buray oo waa dabagalay un waa raacay alxadiida xadiidkii bimithli waa xadiidkii horen oo mid laba mida ayaa riwaayadan dambe saalex ibnu shaab kaba warinaya kuba timi kayra anahu qaala wuxuu yihi waana xadiidkii dee marfuuca ahaa ilaa anas gaadhsiisnaa qaala anasun anas ba wuxuu yidhi rasuulka ilaahay waa kaa yidhi inde isbiru iyaguna sanasburu fala nasir lakiin markii dambe maadnaan sabrin buu yidhi anas wa qaala waxaanu yidhi xadiidka anas bay la socotay laakiin sanadkan imika aan aragnee dambe fa ama unaasun xadiidatun asnaanuhum halkaa horena maxay wa ama unaasun mina dee intaa mina de asay ku kala duwan yihin waa dad anaga naga mid oo xadiidatun asnaanum inta kale waa iskaa mid lafdiga mina aban ama de jaarka xaraf jarkan iyo de majruurkan damiirka ayaan halkan dambe dhicin وxadثnي زهير بن حرب qال xadثna يعقوب بن إبراهيم qال xadثna أخي بن شهاaب waa ninkii marka dhaweydaan soo haynay عan cmhi adeerkiina waa iبن شهاaب qال أخبرnي أنس بن مالك wasaaqa uu kaxeeyeyo ibnu waa akh ibnu shihaab weeye moxamed ibnu cabdillahi ibnu muslim markaa saaqa markaa faacilkeeda waxaan ka dhigaynaa ama damiirkan aan kaba dhigaynaa waa ibnu akh ibnu shihaab alxadiida bimilihi inay imika adeerkii baa laga warinaya markii hore inoogu dambeysay saalex baa warinayay markii horena yunus alayri baa kaba wariyey ee haddaba isaguna xadiidkii hore oo kale ayuunbu isaguna halkii dabada ka galay ilaa anahu qaala wuxuu yihi qaala anasun qaaluu waxay yidhaha nasbiru sanasbiru halkaa bedelkeed bu nasbiru ka riwaayati nuns an zuhri si riwaayadii nuns an zuhri ee waxa weeyaan nasbirudi ayay halkana yidhaaheen tan kale se waxa weeyaan falam nasbiru baa kusugnay falam nasbir iyada may dhicin riwaayadan dambe iyo tii hore toona weli xadiidku waa inoo socdaa waa taan lahayn xadiisku yar dheeraan doona ama duruqdiisa badnaan doonta waana isu ka infasiraya insha allahu tacaala markaa joogsi kale dee uma sii baahbaahnin xdثna محمد بن مثنى وبن بشhاaر qال بن مثنى xdثna محمد بن جعفر qال أخبرna شعبته oo محمد بن بشhاaر iyo محمد بن مثنى xadيiثka wada wariyey محمد بن جعفر bay ka wada wariyeen لakiن محمد بن مثنى cibaaradiisu maxay ahayd xdثna محمد بن جعفر qال أخبرna شعبته qال سمعت قتاadة يحdث عن أنس بن مالك markii hore iبن شهاab baan aragnay oo ka warinaya أنس بن مالك drqda hore o dhan sdexda maanta xadiidkii qataada ka warinaya anas ibnu malik oo halkii ibnu shahaab kuba sugan qaala wuxuu yihi markaa jamaca rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam alansaara rasuulkii ilaahay ansaar buu ururiyey markii hadalkaasi soo baxay faqaala wuxuu yihi afiikum axadu dhexdiina ma ku sugan yahay axad min gayrikum axad iyaguu doonaya hadalka inuu ujeediyo bal dee waa kuwan rasuulka ilaahay wax kuba canaantay iyagii inuu dee sababtii u sheego uu markaa dadkan uu markaa usiiyey xoolahan badan uu qanciyo markaasuu yihi cid aan idinka idinka mid ahayni miyay idinku jirtaa waayo iyagun buu doonaya gaar ahaan inuu la hadlee faqaaluu waxay dhahan laa ila bnu uktin lana nin inantayadu ay dhashay oonu abti u nahay mooye cid kale oo nagu sugani ma jirto ujeeddadu dee ansaar geestaa kaba ah walaashood baa dhasho ujeeddadu gabadh dee ansaara ayaa dhashay oo abtibay u ahayn kaas baa nala ayaa nala fadhiya musnadka imaam axmedna waxaa dhacay ninkaas inuu saxaabiga macruufka ahaa reer bani musayna nucmaan ibnu muqarin ee dagaalkiina haawanda muslimiinta hogaaminayay dagaalkaasna laguma dilay inuu ahaa nucmaan ibnu muqarin markaasaa faqaala wuxuu yihi rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam ina bna ukti lqowmi qowmka walaashood inanka ay dhashay minhum iyagu ka mid yahay oo xagga markay munaasaro noqoto iyo tacaawun iyo inuu de xataa sirtoodii ogaanayo taas oo kale iyagu ka mid yaho markaa hadduu dee nin shisheeye ay oonay calaaqa la lahayn iyagu doonaya rasuulku inuu la hadle ninkaas inuu meesha ka baxay ahayd ansaar buu dee ujeeday inuu laba hadlo laakiin ninkani dee jaanibkaas aan sheegnay ayuu iyaga ugaba mid yahay oo saa daraadeed dhib moo nin ansaarahu ha joogo weeye ina bna ukti lqowmi minhum marka waxaana halkan imaamku raximah llahu tacaala sharaxa nawowi baan ujeedaaye uu yihi xadiidka waxaa loo daliishaday oo daliishaday dawil arxaam cidda dhaxal siisa waxaana dawil arxaamna waxa ay tahay waa dadkan dee qolooyinkan alfaradka ahayn ee san dee qaraabada kalaba ah san imaka oo kale dee waa imaka abtigi oo kale iyo dee edadna dawil arxaam bay noqonaysaayo dee kan isagu loo abtiga yahay iyo waa umuuraha caynkaase dawil arxaam habaryartii iyo qolooyinkan baa dawil arxaama cidda ujeeddadu haddaan dadkii kale marka hore dhaxalkan lahaa la waayo iyagun ay joogaan oo cid kale meesha aanay jirin oo dadkii dhaxalka qaybsan jiray ah in xoolihii iyaga la siinayo ayaabay uxujayseen oo waa kan ibnu ukti lqowmi minhum kollayna waa laba madhabood iyo dee aimo kale qowlkood madhabu abi xaniifa iyo madhabu axmed ama xanaabilada iyo xanafiyada qowlkood taayey malikiyada iyo shaaficiyadu iyagu way kaba duwan yihiin oo dee kollay suuradaas oo kale baytmaalka ayaa maalkii la geynayaa bay idhahaan lakiin xadiidkan waxay leyihin de xadiidkan ujeedadu janib irti imaka lagama hadlahayn walow dee adilo kale iyagu ay xujaysaan oo kani janib irti lagama hadlayne waa qaraabada iyo irtibaadka iyo tacaawunka iyo tanaasurka iyo kaba dhexeeya ba markaa imaka ujeedadu ahayd oo saa daraaddeed wax iyaga u gaaro dee asraartoodii hadduu joogo oo kale isagii lagama qarsanayo waa jaanibkaase mayhan imaka dhaxal in laga hadlaya lakin xadiiba alkhaalu waariu man laa waaria lahu iyo waa xujadooda kale bal markaa masale kolley inoo sii taala maahae lakin waa hadalka dee sharaxa kuma sugan ina bna ukti lqowmi minhum faqaala wuxu uhi rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh isagoo sababtii uu qolooyinkan mu'alafadii qorayshi ay kaba mid ahayd uu xoolaha badan u siiyey iyagana loo qadiyay u sheegaya ina qurayshan qurayshi xadiiu cahdin kollisan baa bukhaari iyo muslimba dhacday dee daahirku wuxuu aha xadiiu cahdin in la jamciya buu ahaaye bukhaari iyo muslim tan baa dhacday xadiiu cahdin waa waqtigoodu dad uu ku cusub yuu ku dhow yahay bijaahiliyati waa ma qabla islam jaahiliyada de waa kuwan imikuba waa dolaqadii waktigan yar waabay soo islaameen markii ay islaameen dabadeedna waa tan dagaalka loo soo baxay iyo wa musiibatun musiibo dee waa muddo yaroo kooban hortooda waa tan dhulkoodii la qabsaday markaa lagala wareegay dee la furtay dad ay kaba dhinteen oo de waa dagaaladii waxyaalihii iyaga helay iyo taas iyo qalabadii laga qaalib noqday ayay musiibadu tahay waini anugu aradtu waxaan doonay an ajburahum inaan kabo bal dee musiibadaa marka ay noqotay iyo waxyaalaha gaadhay ee ay kaba mid ahay dee indiyaartoodii iyo tii lagala wareegay oo dad ay kaba dhinteen oo waxyaala ay dhaceen inaan kabo wa ata'allafahum welibana aan qalbi dee iyagii soo dumo oon usoo jeeda xagga islaamnimo ayaan doonay oo xoolahana maslaxadaa weyn baa kuma sugan ama tardawna miyaydaan raalli ku noqonayn ansaari an yarjaca annaasu bidunya dadku inay addunyo waa carad addunya aan daa'im lahayn oo zaa'il ah inay la laabmaan watarjicuuna birasuuli llahi sala allahu alay wasalam ilaa buyuutikum rasuulka ilaahay ula laabataan guryihiini markaasaa rasuulka ilahay wuxu de ha radiinaa bay yidhaaheene law salaka annaasu dadku hadday maraan waadiyan meel dooxa wasalaka alansaaru ansaarna yaaniyo goor markaa la socdo la guurayo de waa koox koox baaba loo soconaya ama laga yaabaa qabiilo qabiilayata ansaari hadday me dadku ay maraan meel dooxo aan dhibba lahayn socodkeedu wasalaka alansaaru ansaarna ay maraan shicban waa dariiq bayna aljabal ama bayna aljabal una waa meesha karinta ee dee wadadan dee buur marayso kollay dee sucuubo iskabale maritaankeed ama man faraja bayna aljabalayn baaba layidhaa meelahan waa laba buurood in uba dhaxayso ujeedadu dadku meel bay mareen ansaarna meel bay martay salagtu shicb alansaar anigu halkaa dariiqa ay mareen waa meesha waxa weeyaan jeerta ama karinta ama dee taas ay ansaari martay halkaasaan maraya de waana shay weyn manqabo weyn oo iyaga uguma sugan oo dadkii iyaga iga xiga weeye oo kaba dooranaya almaxya maxyaahum walmamaatum mamaatum way halkan ku noolaanayaana waa diyaartood halkan ku dhimanayaana waa halkaas xadiiska weli waa inoo socdaa xadaثna mحamed بن الwlيd qala xadaثna mحamed بن jaعfari qala xadaثna shucbaة عan abi طayaxi abi طayaxna hore inuu soo maray inta kalena de waa dadka soo noqnoqonaya yaزيid ibn xumayd ayaa la yidhi abu طayaxna waa kunyadiisaasuu kuba shuhroobay waana ninkaa taabiciga iqada ah qaala samictu anas bna maliki xadiiku wa xadiiث anas qaala anahu qaala lama futixat makatu maka markii la furtay ayuu qasama qaybiyey rasuulki ilaahay alghanaa'ma hanaaimti fi qurayshin iyo dee dad kalaba sia inoo dambaysa oo sanaadiidii iyo odayaashii reerihii kale iyo ashraaftoodii aan mu'alafad ahayd faqaalat ilansaaru ansaar baa waxay yidhahen ina haadakan waa qaybta caynkan waa barhkood waa dharkii dhalinyarada ahaa lahuwa alcajabu waa wax la yaab leh alcajabna waa ka isaga weliba marka waa almujaawis fi lxad fi lcujbi oo ujeedadu waa wax aad u la yaab badan arrintan dhacday ma waa maxay ina suyuufana seefaheni ama seefahayagii taqduru way da-aysaayo min dimaa'ihim waa dhawaanin baaban islaamnimo kula dagaalamaynay waina khanaaimana haddana xoolihii anagu aan hele dee dagaalkii aanu ku hele khanaa'imtayadii turaddu calayhim de waa kaasoo ujeedadu markay dhibaata jirto annagiibaa dadkii dee dhibaatadaas iyagu ay soo gaadhaysay markii xoolo noqotay iyo taasna de iyagii baaba qaatay o iyagii baa loo celiyay fabalaqa dalika rasuul llahi salى اllahu alayh wasalam fajamacahum faqaala ma ladii balaganii cankum muxuu yahay waxa isoo gaadhay xaggii qaaluu huwa ladii balaqak arinku waa sida kusoo gaadhay oo kanuu laa yakdibu been bay sheegi jirin oo kabay meermeeraysan ee waa sidaa kusoo gaadhay walow ay sheegeen saynu soo maray rag dee qeyb kaba mida odayaashu inaanay odhan waxaana yimi kolley dee kutubta siiradana dhacaysa ibnu isxaaq iyo kale riwaayana kuma timi oo kale sacd ibnu cubaad iyo inay dad ibnu cubaadata dadkii warka soo gaadhsiiya ahayn sacd ibnu cubaad ma noolayn waktigaa ibnu cubaadato markaasoo dee waxyaalihii la yidhi oo bal kayfa anta min dalika adiguna ka waran see tahay o inamaa ana rajulu min qawmi de nin tolkay kamid umadahay bu anigu de kama baxsaniye de waa ka ujeedada hadday tabasha jirto oo tolkay wax tabanayaan de nin reerkii kamida umadahay mo de waa kale laakin fuqahadood iyo low ra'yigu kolley hadalka may lahayn se waa de inamu odhan imaka kol hadii meeshii arrintii loo baahan yahay in dadkii la qanciyo loo caqli celiyo oo kale iyo maxa ma aho anagu kuma jirna iyo taase de nin qoomkay unbaa kaba mid ahay markaasuu yihi ii urure haddaba isukenka isugey oo ii urure meel igu urure qaala ama tarduuna miyaydaan raali noqonayn an yarjica annaasu bidunya ilaa buyuutihim watarjicuuna birasuuli llahi ilaa buyuutikum de waa qaniimata ugu weyn oo wax ka weyni miyuu jira in low salaka الnaasu waadiya aw shicba wasalakat ilansaaru waadiya aw shicba lasalabtu waadiy alansaar aw shicb alansaar ee kale laqbada had iyo goor kuma celcelinayoon xadaثna mحamed بn الmusanى وibrahim بn mحamed بn carcarata yaزid axaduhma calى اlآakari alxarfa bacda xarf ujeedada labadan sheekh ee muslim leeyahay xadiidka inoo soo socdo yar dheerba way wada wariyeen waanay wadaagsadeen intii badnayda waa isku mid laakiin meelaha qaarkood xarfi kelimaba kaba cabiri karnaaye waa maaha un xuruuf iyo kelimaad isku xiga midkood baa ka kale kelimo ama xaraf la dheeraanaya haddana bacd alxarfiyo ee waa la arkaa in meel kalena haddana uu kii kale wax la dheeraado taas buu yihi yaziid waa ziyaadaya oo axaduhumaa midkood cala alaakhari kii kale alxarfa bacd alxarf waa xaraf xaraf dabadii ah kelimo kelimo dabadeeda qaala markaa waxay yidhaaheen xadaثna mعاad بن mعاad qال xadaثna بن cawni عan هishام بn زayd بn aنس عan aنس بn maliki dadka horeynu usoo aragnay mعaad بn mعaadna waa ninka dee صqاar atbاc الtaaبicin ee ثiqada ee mتqinka ahaa inuu dhalayna aynu in badan isna soo aragnayna waa jiraa inoona soo socda iبn cawnna waa imaamkii shahirka cabdالlahi بn cawn oo dee ayub askhtiyani bu aqraantiisa iyo cilmi iyo camalba waa dadka aqraantiisiah markay noqoto cilmi camal iyo waracba waa dee isla mid bay ahaayeen sham bn zayd bn anasna anas baaba u awowo waana taabici xadiidkana isaga abihi ka warinaya xadiidkuna waa xadiid anasun ee waxaa isbedbedelaya dadkii anas kaba maqlay xadiidka qaala wuxuu uhi lama kaana yawma xunaynin aqbala tawaazinu waqadafaanu maalintii xunayn markii ay timi yoomkii xunayn ayaa waa shawaalna way ahayd sanadii sideedaad ee hijirada ayaa waxaa soo qaabishay iyagoo dee aad u habaysan marka malaameedihiina uga sii horreeyey muslimiinta reer hawaazin iyo qadafaan kolley hawaazin baa dee siqalku lahaa degaankoodna ahay dagaalkuna iyagu ahaaye laftigan waa kan qadafaanna inoo timi bidaraariyihim wanacamihim maxay la soo qaabileen waa awlaadoodii iyo dee dumarkoodii iyo wixii daraaridoodii waa tafiirtoodiiba iyo wanacamihim waa xoolahoodii weeye oo inta badan geelu kuba dhacay maka xoolihii adi badanna waa jiray maca nabiyi salى اllahu alيه wasalam yowmaidin rasuulki ilaahay maciisana maalinta cashratu alaafin waa toban kun waa ciidankii uguba badnaa waa toban kun oo maka la soo galay iyo wamacahu dulaqaa iyaguba laba kun gaadhay ilaa labayo toban kun bay ahayd oo waa taa ay barhkoodba lahayn lan nuqlaba اlyowma can kahra ilahay ilahay acjabatkum kahratkum falam tugni cankum shaya kahradii haddana waxba may tarin oo dee iyagiiba meeshii ictimaad calaa nafsi iyo kahra iyo waxyaalaha barhkood soo galay wamacahu dulaqaa faadbaruu canhu meeshii baa looga sii horreeyey meelo kamaa inay ugu sii qarsoomeen baa jiray markaasay mar keliya un de weerar kusoo qaadeen lebabna ay dee ay kaga soo dhigeen da adugu waxa weeyaan aad de fara badan oo saa dhibic roob oo kalea markaasaa dadka badankoodii ay carareen faadbaruu canhu rasuulka ilahi bay kaba carareen xataa baqiya waxda kollay majmuuco kalena way la joogtay laakiin dad yar baa meeshii kuba soo hadhay qaala wuxuu ihi anasfanaadaa wuu dhawaaqay yowma idin maalintaa nidaa-ayna laba dhawaaq ayuu rasuulka ilaahi ku dhawaaqay lam yaklid baynahumaa shayan lam yaklid kumuu khaldin oo kuma darinoo baynahumaa labadaa dhawaaq dhexdooda shayan ujeeddadu wax ka baxsan labadan dhawaaq oo kolna uu xagga midig buu ujeestay kolna xagga bidixe khidaab kale ama dhawaaq kale ama wax kaloo u dhexeeyey oo uu ku dhex dareemay jirin muxuu aha labadii qaala anas baa yihi faltafata can yamiini xaggiisii midig buu dayo faqaala wuxuu ihi ya macshar ansaari ansaare faqaaluu waxay dhaheen labayka ya rasuula allahi waanu ka ajiibnay rasuulki ilaahay o abshir naxnu macak way soo laabmeenoo bishaarayso macagaanu nahay uma irtafata can yasaari xaggii bidixna waa dayay faqaala ya macshar alansaari qaluu labayka ya rasuula allahi abshir naxnu macak qaala anas wuxu uhi wahuwa rasuulki ilaahi calىa baklati baydaa baqal cad buu kuba sugnaa waa shajaacadii rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh waayo baqashu wakti dagaal looma fuulo oo dee wakti amni iyo taasun baa loo fuulaa uma suubato kari iyo fari carar iyo rogaal celintoona umay suubanahayn oo waktiga amnigun baa la fuuli jiray laakiin xaaladaasu rasuulka ilaahay siqadiisi iyo dee shajaacadiisi ayuu fuushanaa dibna umuu noqoday xaggoodiiba iyaday baqal tahay bu xaggii nimankani kaba soo socday buu sii ergayey weliba fanazala uu dhaadhacayo faqaala wuxuu yihi waana markaa uu ciidii qaadinay de uu bal matalan kuba saydhay ana cabdullahi wa rasuuluh anigu addoonkii ilaah iyo rasuulkiisi ana macnaa rabbi baa ii nusraynaya taas waa tii uguma ballan qaaday inaa lanansuru rusulana isagaa ugu ballan qaaday addoonkii ilaahay baanay rasuulkiisii uu soo diro anay isagaana ii hilinaya ii nusraynaya fanhazama mushrikuuna markii dadkii dee muhaajiriinna loo yeedh dulaqadii ha yaaceen hadalla barhkood ha ku hadadleen iyo wixii kale intoodii markay soo noqdeen ayaaba badankoodi iyagoon soo gaadhin baaba dee wixii markaas dagaalkii uu wej kala yeeshay oo nimankii la jebiyey markaasaa fanhazama almushrikuuna wa asaaba rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam hanaa'ima kasiiratan waana taan soo sheegnay faqasama wuu qaybiyey fi lmuhaajiriina wadulaqa dadkii muhaajiriinta iyo dadkii dulaqada dulaqa waa jamcu ariiqina dariiqna waa ruuxa la sii daayay oo nimankii reer makee markaasun islaamay rasuulka ilaahay markaa uu maka soo galay a dee waktigaas gacanta inta lagu dhigay rasuulka ilaahay sii daayay oo galladaystay lama addoonsan lama layne sidaas oo kale kuwaasaa dulaqa la odhanayay dulaqaana waa jamcu dariiqina waa wixii la furay xadhig wixii laga furoo kale iyo bal markaa taas baana kuwaasna uu siiyey ee qolo kaleo ashraaftii ama waxa weeyaan iyo odayaashii reerihii kale an quraysh ba ahayna waa siiyey waana inoo dambaysaa walam yucdi ansaara shayan ansaar waxaad moodaana waa hanaaimtii guud ahaan maha khumuskiin waayo haddii la leeyahay la yidhaaho khumuskii buu rasuulka ilaahay san ugu tasarufay ee inta badanna wixii cadaayagiis iyo waxyaalahaas khumuska ayuu kaba bixin jiray arrintuna waa haniime faymay ahayd ma waa haniimay ahayd haddii taa laba yidhaaho hanaaimtii kale arbacatu akmaadkay wax ka heli lahayn sida daahirka asl alghaniima maslaxadan weyne jirta daraaddeed ayuu bal matalan asl alghaniima sidan uguba qaybiyeyba oo haniimada nafteedii faqaalat ilansaaru ida kaanat ishiddatu marka ay dhibta iyo shiddadu joogto fanaxnu nudca ya macshar alansaar waatan la leeyahayo annagaa markay dhibi joogto naloo yeedhaya watucda alhanaa'imu gayrana laakiin hanaaimtii iyo markay dhaafi timaadana eyrkayaa la siinaya side da ida takunu karihat udcaa laha waida yuxaasul xaysu yudcaa jundubu ninkii lahayo maalinta dagaal iyo kariha ay jirto anaa laygu yeedhaya maalinta reerku xays samaysanayana xaysna waa dacam iyagu ay samaysan jire oo mufadal ahaayo waa caanihii dee markaa jubnigii iyo timir iyo subag laysku daray ba taas baa xays la odhanayo dee aada u mufadal ahaa maalinta taa reerku samaysanayada jundub baa loo yeelaya markay taasoo deetooda adigu waa shecirka le macruuf ahaan bal haddaba waxay leeyihin إذا كانت الشدة فنحن ندعى وتعضى الغنائم غيرنا فبلغه ذلك رسuلka ilah baa ka مقلayo فجمعهم في قبة فقال يا معشhر الأنصار ما حديث بلغني عنكم فسكتوا فقال يا معشhر الأنصار waa سكت waa barhkood waa taa bar inay hadleen aynu soo maraybe ama intoodii badnayd baa tn أmا ترضوna أن يذهب الناaس بالدuنيا وتذهبوna بمحمد idinku رasuلka ilah ala tgtaan تxuزuنh idinkoo koobaya rasuulka ilah qaadan yara buyuتكم guryihiina uu idin raacayo qalوا bala ya rasuul الlahi radيna de taas baa qismi ama qeyb la helo taasaa ugu weyne waxaan kale waa mataac iyo dhalaal addunye waanu raali noqonay markaasaa faqaala wuxu ui rasuulka ilaahay isagoo manزilada ay ansaari agtiisa ku leedahay u sheegaya waxaan uu qeybiyena maslaxadaa kale ay kuma sugnayd low salaka الnaasu waadiyan wasalakat اlansaaru shicba la akhadtu shicba اlansaar qaala hishaam bn hishaam bn sayd ibn anas baa yihi faqultu waxaa hi aba xamsata waa awowgii kunyadii awowgii weeye aba xamsow anta shaahidun daka anta adigu shaahidun mid u joogay meede daka oo maalinta caynkaasa ee xunayn ee waxyaalahaasi dhaceed goobjoog miyaad ahayd mid u joogay miyaad ahayd qaala wuxuu yihi markaa waa ayna qaqib canhu xaggan kaga maqnaanaya ha waan joogay oo maalintaas dee adigu dadkii joogay baa kaga mid aha weli xadiidka duruqda waa inoo socotaa dariiqana u yar dambeeyo walow kuwa kalena dee macnihiisa ay yelaan kuwana ay dambeeyeen kolleyna waan israacin doonaa xadiidkan waxa ku tacalluqsan oo dhan ama qeybtan insha allahu tacaala xadaثna cubayd الlahi بn mعaadi وxamid بn cmr ومحamed بn cabd لlah عlى qal بn mعaadi xadaثani المctamir بn سlayman عan abيه qala xadaثani الصmayd عan anas بn maliki qala اftataxna makata bal xadiiku waa xadiiث anas waana duruqdii kii hore un ruwaadii anas kaba warinaysay baa kolba dee raawi cusub baa inoo soo koraya sheekyada muslimna dee iyaguna way isbedbedelayaan iyo kuwa inta udhaxaysa sanadkii cubaydullah ibnu mucaad waa mucaad ibnu mucaadkii marka dhaweyd aan soo arkaynay weladkiisii weeye xaamid ibnu cumar isna horaynu usoo marro albakrawii buu kutubta u yimaadaayo waa nisbo saxaabigii abibakrata nufeyc ibn alxaris baa uu abtirsiinta ku galaayo taas baa albakrawii nisbadu ay ugaba timi maxamed markaa saddexoodna waa isla dabaqo waa nimankii atbaacu taabiciintii iyagu la kulmay raggoodii ugu waaweynaa iyagu maaha taabiciin atbaacu taabiciinna maaha saddexa sheekhe muslim bardee xagga geeridoodu mid saddexiyo soddonkii dhintay labadii boqol laba boqol iyo toddobiyo soddonkii laba boqol iyo dhowr iyo afartan waa dad isku dhow dhowo xaggan e saddexdoodani marka maxay yidhahdeen dhammaantood ibnu mucaad ba lakin muctamir bay ka wada warinayaan xadathana muctamir ibnu sulayman can abih muctamir ibnu sulayman oo atbaacu taabiciinta oo bufaylla lagu naasaysi jiro hore inuu soo maray aabihina waa taabicigii weynaa sulayman utaymi sulayman ibnu darkan ataymina reerka uu la degay saasaa loogu nisbeeyey reerka kabuu dhalan sulayman utaymi isaga anasna uu la kulmayo anasna wuxuu ka wariyaa waa sidana waxbaa kaga wariyaa sa imaka halkan oo kale muxuu yihi markaa sulayman utaymi xadathani sumayd sumayd ibnu cumayr ayaababa la yidhi barkoodna ibnu samir bay yidhaaheen waana nin bal masalan kolley raggaa hore xadiidka la warinaya anas aan la sinayn xagga marka la eego itqaanka iyo dabdiga iyo imikaba lafta uu kaga duwan yahay ayaan arki doonaa waana nin taabiciye can anas ibni malikin qaala iftataxna makata maka ayaanu furanay uma inana anagu inaa gazawnaa xunaynan baan ku duulay dee reer hawaasin oo markii horeba diyaar garoobo isurursay daraaddeed markay maqleen fa jaءa almushrikuuna mushrikiintii baa waxay la yimaadeen biaxsani sufuufin ra-aytu sufuuftii ugu fiicnayd waa habkay isu soo habeeyeen aan arko qaala wuxu uhi fasufat اlkhaylu fardihii baa la safay xagga hore uma sufat اmuqatilatu haddana dadkii lugta ahaa ee iyaguna dagaalamayey ayaa saf loo soo joojiyey uma sufat الnisaau min waraai dalika dumarkiiba dee si aan loo cararin nin kasta haddii kale xaaskiisa baa la kaxaysano sami iyo nin kale qafaashu naag u noqone bal si aan dee loo baqan ba iyadina iyagii lasoo safay waana arrintaa malik ibna cawf kaba dhacda o kale saa uu arkayay duraydba qalad inay tani tahay durayd ibnu sima uma sufat ilghanamu arigiiba haddana xagga dambe lasoo joojiyey uma sufat inacamu waa geeli looma jirtay oo geeliiba haddana xaggii dambe lasoo tubay qaala wuxu uhi wanaxnu basharu kaiiru dad badan baanu ahayn oo qad balaqnaa sittata alaaf tan waa wahmi bay leeyihiin sumayd ayaabaan leenahay oo waa raawigan anas kaba wariyey ee toban kun bay ahaayeen dadkii markii hore la yimiye laba kun oo dolaqadiya intaasa waa sida riwaayada hore inooguba sugan wa calaa mujanibati khayrina fardaha iyaga macnaa dhinaca waa katiibadii adigu dhinaca iyaga socotee farda ahaydna khaalid ibn walid ayaa kuba sugnaa oo mujaniba waxay leeyihiin adigu de waa katiibo alkatiibatu min alkhayl alati taakudu janiba dariiq alyman waa katiibada ama waa ciidanka fardooleydee dee dariiqa dhinaca midigba kaba mara adigu laba mujanibaa jirta xagga bidix iyo xagga midig inta kalena qalbi bay yidhaahaan labadana mujanibatayn bay yidhaahaan ama mujanibay kaa cabirayaan midig iyo bidixda haddaba fardahoodii oo uu khaalid hogaaminayo fardihii muslimiintu uu qaa'idkooda yahay ayaa dhinac kaba socday markaas oo dadkan kale badan ee lugeynayay iyaga dhinacooda socday markaasaa muxuu yidhi fajacalat waxay gudagashay noqotay khayrunaa fardaha yagii talwii mid uba leexanaysa wareega khalfa duhuurinaa dhabarada iyada gadaashooda ujeedadu markii ramyigii badnaa un iyagu lama filaan oo dadku ay iskaba socdaan sho makaamintii waadiga iyo buurihii loo galay un lagaga soo baxay ayaa fardii baa dib u laabmay oo fardii markaas oo horeynu usoo marnayna kitaab lmasaajid waan filaya mar dee socod ba lagu jira halkii qasriga iyo ml marka la eego salaadii may qalaha salaada oo kale iyo dee fajacala bacduma laa yartafitu ama laa yalwi calaa bacdin oo kale idan ruuxna ruux ma joogsanin kuma leexanin macnaa waxa weeyaan u fardihii markii hore dhinacooda socday ahayd dee inay kaba horeeyaan ay daafacaan ayunbaaba xaggii dambe iyagii kaba maray markay dib usoo laabmeen oo taas oo fardihiiba yalwi macnaa waa yalufu oo taasoo waxay noqonayeen oy uma leexdeen oo ay naga mareen weeye xaggii dambe falamna albas mana nagaan aminkashafat khayluna markaa maxaa dhacay fardahaygi ama fardooladaydii inay jabeenba ama ay dib u carareen wafarat ilcaraabi nimankii dulaqada ayaa wixina way yaaceen iyo umana calami nnaas dad kaloo badan oon garanayn oo dadkii kamida waa tacmiim bacda taksiis qaala wuxu uhi fanaadaa rasuul llahi salى اllahu alayه wasalam rasuulki ilaahay baa dhawaaqay oo wuxuu yihi ya lmuhaajiriina ya lmuhaajiriina taas buu udhawaaqay uma qaala ya lalansaari ya lalansaari markii hore wuxuuna yidhi laba dhawaaqo oonuu dhexdooda wax ku darin ee dee kan muhaajiriinta horeeyey kana iyaga umuu dhexaysiin waxa waa kan labadoodaba yaaduna waa tii xarfu nida ahayd labkana waa dee nidihii halkii dee waa mustaqaasi markaas oo a dee istiqaasadii weeye nidihii istiqaasada oo kale laamtuna waa laam xarfu jar ah oo ismigaa dee waxa weeyaan kaa isagu dee mustaqaaska ah iyadu gasha oo dee jartay laakiin way fadxisantao dee halkan baa qiyaaskeedu taa yahay laakiin inta badan dee say ahaan jirtay waxa weeye macruufka ahayd in imika aanay gooni loo saarin ay lala xidhiidhiyo lamu tacriifkao yaa lalmuhaajiriina arrintu ay noqoto iminka sidan baa halkan dhacday labada meeloodba dhacday de laakiin sida macruufkii taas buu ahaa kollayna laamtana dee markaa ay noqoto nidaha waa marka ruux ama cid loogu yeedhanayo ruux shiddo ku dhacay cid uu leeyay inay kaba fakiso ama wax ay uga tarto ayaa dee nidaha noocani uu yimaadaa laamtuna markaas waa laam iyadaa wax jaraysa laakiin fadxisan oo de waxaa ismiga ka dambeeya majruur buu noqonayaa ka mustaqaaska ama ciddii loo qaysanayeyba ya lalmuhaajiriin ya lalmuhaajiriin ya lalansar ya lalansar qaala wuxu uhi qaala anasun anas baa deeta wuxuu yihi hada xadiisu cimiyatin cimiye xadiiskeed weeye lafdigan baa riwaayada sumayd dhacay kolley awjuhna lafdiga saxiixa muslim way ku dabdiyeen bal wejka ugu horeeya waa in cimiyatin la yidhaaho oo macnaa lagu fasiro waa shido oo waa shido iyo dhib xadiidkeeda waa dhibaato weyn ba taa dhacdaybo cimiyatin laba yidhaaho iyadoo cumiyatin laba yidhaaho macnahaasun ay leedahayna way kuba dabdiyeen waxaa kaloo lagu dabdiyey camiya iyadoo laba yidhaaho mee camiya oo ya-da la takfiifiyo oo macnaa la yidhaah hada xadiisu camiya ujeedadu wixii uu isagu xifdiyey mooye waxa kale adeeradiibuu kaba maqlo iyaguna kaba waaweynaa meesha joogayo waa adeeradii xadiiskood marka arrintu ay noqoto bal taasna way yidhahan iyadoo ya-da laba shado macnaa jamaaco laguma fasirayne bal adigu waxa weeyaan tawraba aan ku daysane waa arrinkani xadiis adag iyo xadiis shido qaala wuxu uhi qulnaa waxaanu yidhi markii uu rasuulka ilaahay de saa u dhawaaqay labayka ya rasuul اllahi qaala fataqadama rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam faim ullahi ilaahay xaqii baa qasamkay iyo dhaartay ahaatee ma ataynaahum umanaanaan iman waa dadkii xataa soo noqonayey ee barhkood markii xataa raaxiladii uu fuushanaa dadkan badanee sii ordaya ay u socon weyday intay kaba dhaadhaco seeftiisii soo qaatay iyo gaashaankiisii uu iska soo socdo xaggii sawdka uu soo kacay cabaas oo aada u dhawaaq dheeraana rasuulka ilaahay ku dhawaaq buu yidhi ba ayaa deeto wuxuu yihi waan barhkood soomay gaadhinba iyadoo dadagaalkii laga farxashayba oo nimankii laga adkaado la jebiyey bay barhkood yimaadeen markaasa ma ataynaahum xataa hazamahum اllahu qaala wuxu uhi faqabadnaa dalika almaala xoolahaasaan gacantii ku dhignay uma indalaqnaa waanu tagnay ila daa'ifi faxaasirnaahum arbaciina leylatan afartan habeen baa dee iyagu qalcad adag bay lahaayeen raashinkoodii iyo biyahoodii waa ugu dhex jiray albaabkii bay xidheen dushana gaadh bay kaba yihin oo bal muslimiintii dhib bay gaadhsiinayeen oo halkaasay le kaga soo ganayeen dhaawac badan baaba muslimiintii gaadhay markaasaa deeto afartan habeen baan xisaarinaynay uma rajacnaa markii arrintii ay adkaatay ayuu bishii dulqacdana ay soo gasho bilxurmala ahayd ayuu rasuulkii ilaahay laabmay uma rajacnaa ilaa makata kollay maka xoolihii lamay soo gelin maka agteedeedo meel jecraano la yidhah baa xoolaha lagu sii hayay oo lagu sii daayey rasuulka ilahay halkaasi ugu yimo iyaguu sugayo markay hore u iman waayeen ayaa jecraano lagu qaybiyey rasuulka ilahay halkaa markuu qaybiyana intuu kasoo cumraystay habeenimo habeenkii baa noqday ayuu madiine ku laamideed fanazalnaa waanu degnay waa halkaa dee jecraane qaala wuxu uhi fajacala rasuul اllahi salى اllahu alيه waslm yucdi rajulaan miata min albil nin ayaa wuxuu siinayay boqol geela waana dadka ta'alufka uu siinayay ama taaliifta uma dakara baqi axadiidi ka naxwi xadiidi qataadata waa mid tayaax heshaam bin zayd oo ninkan simbi la yidhaha ama sumayd la yidhaha baan ujeedaa xadiidkii qataade iyo abitayax yaziid iyo hishaam binu zayd aynu kala soo baxnay xadiidkoodii mid laba mida ayuu isagu baqiyadiisan iyo inta ka dhimanna ahayd intan uu inoo sheegay mooye bal xadiidkana maalintaasubuu ku tacalluqsan yahay saxaabi kale ha warinaye xadaثana moxamed ibn abi cumar almakiyu qaala xadaثana sufyaanu qaala xadaثana can cumara bni saciid bni masruuqi can abihi can cabaayata bni rifaacata can raafic bni khadiijin qaala anahu qaal bal xagga sanadka cumar ibn saciid ibn masruuq iyo abi horeynu usoo maray labadooduba kolley waa atbaacu taabiciin ma aabbuhu oo waalow uu siqaara saxaaba u soo gaadhay siqaaru taabiciinna la mucaasarooday cumar ibnu saciid waa imaamkii weynaaye jariirkaa sufyaan ibnu saciid thawri walaalkii weeye saciid ibnu masruuqna waa sufyaan abihiba sufyaan thawri abihi weeye saciid ibnu masruuq can cabaayat bni rifaacata cabaayat bni rifaacna waa nin taabiciy o ansaaro can raafic ibni khadiij raafic ibni khadiij waa awowgii cabaaya waayo waa cabaayat ibni rifaacata ibni raafic ibni khadiij weeyaane qaala wuxuu yihi markaas raafic ibnu khadiij acdaa rasuul llahi salى اllahu alay waslm rasuulka ilahi wuxuu siiyey aba sufyaana bna xarbin wasafana bna umayata wacuyaynata bna xisnin walaqraca bna xaabisin kula insaani minhum miata min alibil aba sufyaan iyo safaan waa quraysh waliba safaan markaa weli hagaag islaamkiisu maba sugnaynba ama mu islaaminba markaas ee markii dambe u hagaag dee xoolaha badan buu hagaag u islaamay cuyaynata bnu xisninna waa nin reer fasaare oo dee qoomkiisana odaygood buu ahaa aqrac bnu xaadisna waa nin isna qoomkiisa odaygooda ahaayo laakiin reer tamiim ah waa niman reer najdi ah mid kastaba waanay joogeen iyaguoo dadkii la yimi bay ahaayeen fatxumaka way la joogeenoo way la socdeenba adugu aqracin cayeyna berihii dambe waxaaba asiibtay rasuulka ilaahay dabadii waa ridoobay haddana dib usoo noqoyo islaamnimadkii waa kuba soo noqday aqrac isaga taasi kamay dhicinba markaasa maxaa kula insaanin minhum insaan kasta muxuu siiyey miata min albil boqol geela wacdaa wuxuu siiyey cabaas bna mirdaasin cabaas ibna mirdaaso reerkii reer bani sulaym la odhanayo odaygooda ahaa fatxumakana waa joogo uu la socday rasuulka ilaahay isagoo toddoba boqoloo reerkaa wata duuna dalika isaga geelii la siiyey intaa uu kaba yaraa faqaala cabaas ibnu mirdaasin baa wuxuu yihi cabaas ibnu mirdaas baa gabaygan tiriyey atajcalu nahbi wanahb alcubaydi bayna cuyaynata walaqraci fama kana badru walaa xaabisun yfuqani mirdasa fi اlmajmaci wma kuntu duna mri'in minhuma wman tafadil ywma laa yurfaci qaala faatama lahu rasuul lahi salى اlahu alay slam mata atajcalu rasuulku la hadlaya ma waxaad ka yeelaysaa nahbi nahbigu waa haniimadayda waa waxaa dee dagaalka lagu helay adiga haniimadaydiiba ahayd iyo wanahb cubayd faraskiisa cubayd la odhanayay uu watay oo dee farisa cubayd baaba isaga la odhanayay oo faraskiisa magacii iyo cubayd faraskaygii ahaa wixii dee haniimadiisii ahaa bayna cuyaynata walaqraci cuyayn iyo aqrac baad udhexaysiisay oo dee iyaga boqol boqol baad siisay adna waad iiga yaraysay labadan markaasaa muxuu leeyahy fama kana bedrun beder ma ahayn bederku waa cuyaynahan aabihibu awaa cuyaynat bnu xisn ibn xudayfata bni bedrin weeye marka aabihii awowgii weeyo kaasuu uteeriyey kolley halkana riwaayadu ismay bedbedelin walow sharaxan alfiyada ibnu malik ee makudi waa sharax kolley laga yaaba agtiina aan macruuf kuba ahayno sidiisa ufiican koobanna taas oo kale markuu beydka soo naqlinayay halkaa dee waxa weya isma maalansarifka oo kale uu fama kana qaysun qaysna abtirsiintiisa o dhan ilaa fasaare kuma sugne bal fama kana bedrun beder ma ahayn walaa xaabisun xaabisna waa aqrac aabihii yafuuqani kuwa ka kor noqdo ka dee iyagu ka mudan mirdaasa mirdaas waa ti marka eg matigaan imika marka hore soo ayna xadiidka uu soo dhigany waa cabda cabaas bna mirdaasin ismi munsarifa weeye halkana lama tasriifin oo mirdaasa buu yihi kalley naweyne raximah llahu tacala halkan wuxuu leeyahy riwaayaadkana dhammaansan baa wada dhacday qolooyinkii waa cilo calamiyun baa ku sugan wax kale kuma sugne cilo keliya in sarfiga looga taga baneeyo waa san oo kale na way xujayseenba lakiin halkan daruuro shicir bay kuga xambaareen adigu muhimku reer basre iyagu tan ma baneeyaan ism markii hore asalkiisu munsarif ahaa in maalayansarif lagaba dhigo ma baneeyaan way dhacdaa ismi marka hore maalayansarif ahaa idiraar daraaddeed ama tanaasub waxa weeyaan in loo sarfiyo laakiin kan oo kale kufiyiintu way baneeyaan ose ibnu malik ba waldiraarin aw tanaasubin sarif bilmanci wاlmasrufu qad laa yansarif kanuu ishaarayena kii masruufkaana waxaa dhici karta yari inaan kolkol aanu munsarif u noqon ibn malik alfiyadisi haddaba yafuqani ba ujeed ba wuxuu leeyahy labada nin aabayaashood aabbahay majlis marka iyo majmac laysugu yimaado niman ka mudan bay ahayn taasi waa mid wamaa kuntu aniguna haddaan noqdo dee kana waa sayidu qawmi reer bani sulaim iyaguna odayaashii reerkooda weeye marka wamaa kuntu aabahayna horta iyaga aabayaashood kamuu hooseyn marka meelaha la isugu yimaado wamaa kuntu duna mri'in minhuma aniguna ma ihi dee saa ay qoomyadooda odaygooda iyo madaxdooda u yihin baan ana qoomkayga reer bani sulaim madaxdooda ahayo duna mri'in minhuma marka meelaha la isugu yimaado mid ka waabsan ama ka hooseeya waman takfad ilyawma rasuulki ilaahu maanta ninkaad hoosu dhigtana laa yurfac cid dambe dadku dariiqaagun bay marayaano cid dambe lama kor yeelayo marka muxuu sameeyey rasuulki ilaahay faatama lahu rasuul llahi sala allahu alay slam boqolkiibu buuxiya riwaayadka qaarkood baa ku yimi iqdacu canii lisaanahu inu yidhi bal carabkiisa iga gooyo carab goyntay ahayd dee xoli u buuxiya bal hadalkiisa ha haroowey وxadثna أحmed بن cabdة الضبي qال أخbarana بن عuyeynةa عan cmر بn سacيid بn masروq bhada الإsناad أن النبy slى الlه عليه وsلم qasma غhanائma xunayn faacdaba سfyaan بn xrb مئaة min الإbl وasaq الxadيiثa faacilka saaqa wa أحmed بn cabdata sheeka mslim weeye oo raggii hore de ay wasaq xadiiثa xadiidkii buu kaxeeyey binaxwi xadiidkii makaan kaba soo baxnay mid laba mida wazada lakin muxuu siyaadiyey nin buu kusoo darayo وacضaa wuxuu siiyey calqamata bna culaasata miatan ninkaasoo isaguna nin odayo ahaayoo la yaqaanay raggii dee najdi odayaasheediina ahaa waa reer bani camr ibnu sacsaca la odhanayay baa de adigu odaygooda ahaa kaasna maalintaa boqol buu siiyey isagana waa dadkii dee markaa joogay islaamka lagu soo dhaweynayey kollay bacda alislaamna ama bacda rasuulillahina rida isagana asiito waxaaba la yidhaha cumar baa khamro u xaday markaasuu tegay oo deetuu u galayba reer ruum markii dambe haddana waa kasoo noqday oo boqorkii reer ruum baaba soo dhaweeyey qaysar baa soo dhaweeyey markaasuu markuu ikraamo yidhi ayuu ku yidhah baa yidhahaa mba dee anta bnu cami caamir ibnu dufayl ma caamir ibnu dufayl in adeerkii baa tahay o markaasaa tiibuu ka xumaaday oo uu yidhiba in laa urani ilaa ucrafu bicamir camir baaba laygu garanayo o imanka camir in adeerkii baaba laleeya halkii camir iyo isaguna way sayeen oo dee nacadow ilaahay ahabu camir ibnu dufayl waana ninkii nimankii biru macuna saxaabada kuba laayey buu ahaa dee waktiyadaa ma noolay bu isagana munaafaro adag ba kaba dhexaysay bal dee taxkiim kutubulaadab mashhuur kuba ah oo dee kolkol ay cid islaba tegeen oo de adugu markaas iyo ayaa jirtayba waxaana abucawaano kale iyo ay soo naqliya ama dee soo wariyeenba inuu rasuulka ilaahi xasan ibnu thaabit kabay ku yihi bal shicir ashcartii jaahiliga ii tiriyo qasiida ninkii alcsha waa asha kabiir uu markaa tiriyey oo markaa munaafaradaasuu kaba tiriyey caamirna uu ku ammaanayay ninkana uu kuba caayay ayuu tiriyay tu yihi rasuulku tan oo kale waa sadee bal abucawaana soo wariyey tan oo kale aniga haigu celino taas oo kale ha iiba inshaadi tu dee nin gaalaho maxaad iigu diidi wax lagu caayay oo dee qaysar laba joogo tu yihi markaa bal sidaa kusoo aroortay qaysar ayaa maalin aniga agtiisa ama abi sufyaan baa aniga laygu hadal qaado abi sufyaan dee waxyaalu iga sheeg sheegay naala mini isaguna hadal fiican buu yidhi o waina ashkara annaasi linnaasi ashkaruhum lilah ujeedada eeg maalintaas buu hadalkiisuu ka fiicnaa hadalkii abi sufyaan oo rasuulka ilaahi qaraabadiiba ahaa marka taas buu isagii kuma taxgeliyo deetu waina ashkara annaasi linnaas ashkaruhum lilah intii oo deetuu diidanaaba bal markaa wa laga sheegay adu markii dambe adigu islaam bal xuraan iyo madax baaba waktiga cumar kaba noqdayo bal taas bu calqamat ibnu culaasa kutubladabna sida khisaanada iyo kollay dee qisastiisa iyo umuurahoodaas iyo munaafaradaas iyo khisaanatuladab kitaabkaas baqdaadila iyo aada uqayimkaa way kuba sugantay dee mujalado badan haadan وxadثna mkلd iبn khالd الشhacيriي qal xadثna سfyاn qal xadثnii cmar بن سacيidi وcmr بن سacيid بن mscوr bhada الاسناad khalid maklid ibnu khalid shacirina nisbadu waa headii ayaa loo nisbeeyo mala dee waa iimin jiray ama taas oo kale xadiidkan waa nin hiqa ana xadiidkan oo keliyu muslim ku leeyay abu daudna waxbuu kaba wariya labada kitaab buu kutubta umaadka kaba sugan yahay abu daud ilaa lixdan soddon xadiidiya uu kaba wariya kolleyna halkan hadal dheerona way uu kagaba hadlaya ninkan baa kuba sugan oo ay ku xambaartay radid uu qaadiciyaad radiyo qaadiciyaad baa sheegtay nin maklid khalid la yidhaahba inaanu kutubta kuba sugnayn oo kutubta rijaashu aanay hadal qaadin oonu sheegin oo si wuxuu ninkan ba kaba shakiyeyo markaasuu meelaha uu ku sugan yahay se uu yahay ciddii ka hadashay ayuu nawi sharaxa kuba dabdinaya isagoo hadalkaa ka dhacay dee waxa weeyaan qaadiciyaad radinaya bal waxaan leeyahy waa ninkaan nin siqadah walam yadkur muu sheegin faacilka yadkurna waa maklad ibnu khaalid muu sheegin fi lxadiidi isagu riwaayadiisa calqamata bna culasata muu sheegin walaa safan ibna umaya walam yadkur shicra isagoo xadiidkiisa u koobnaa shicirkan uu tiriyey cabaas ibnu mirdaasna fii xadiiii xadiidkiisi isaga kumuu soo darin kolley riwaayo keliya inoo hadhe laakiin saxaabi kalea warinayebo bal markaa tatimada casharkan kan ka dambeeya buu noqon la subxana watacaala subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub